أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati maryam casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo koowaad qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur xus oo sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa yacnii qur-aanka dhexdiisa ku sheeg ibraahiima nabiyullaahi ibraahim innahu ibraahim kaana wuxuu ahaa sidiiqan mid rumayn badan runsheegid badan nebiyan oo nebi ah ayuu ahaa id waqti sheeg oo ka sheekay waqti qaala uu yidhi ibraahim liabiihi aabihi uu u yidhi yaa abati aabbow lima maxay baa tacbudu u caabudaysaa maa shay laa yasmacu aan maqlaynin ay shay-an waxba walaa yubsiru aan arkaynin shay-an waxba walaa yuqnii aan deeqaynin canka adiga xaggaagana shay-an aan waxba ka deeqaynin oo aan waxba ka taraynin maxaa u caabudaysaa yaa abati aabbow innii aniga qad xaqiiqe ahee jaa-anii waxaa ii yimid min alcilmi cilmiga xaggiisa xaal uu kaka ahaaday maa shay baa ii yimid lam ya-tika adiga aan kuu imaanin eefatabicnii iraac ahdika ku hanuuniyee siraadan jid kugu hanuuniyee sawiyan toosan yaa abati aabbow laa tacbud ha caabudin ashaydaana shaydaan ha caabudin ina ashaydaana shaydaan kaana wuxuu ahaaday casiyan mid caasiyey ay caasiyan ku caasiyey ayuu ahaaday shaydaanku lilraxmaani allaha raxmaanka ah yaa abatii aabbow inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yamasaka inuu ku taabto cadaabun cadaab inuu ku taabto cadaabka oo min alraxmaani allaha naxariista badan xaggiisa ka ahaanayo fatakuuna aada ahaato markaa adiga weliyan mid lala xiriiriyo oo weli u ah lishaydaani shaydaan shaydaan aada u ahaato weli qaala wuxuu yidhi ibraahim aabihiis araaqibun mid nacayo miyaa anta adigu aad tahay can aalihatii ilaahyaalkayga xaggooda mid nacayo miyaad tahay adigu yaa ibraahiimu ibraahiimow lain lam tantahi lawallaahiya in lam tantahi haddii aadan ka joogin can alragbati can aalihatii ilaahyaalkayga necbaanta aada necab tahay haddii aadan ka joogin la arjumannaka lawallaahiya arjumannaka dhagax kugu dile oo kugu dile wahjurnii iga tag oo iga hijrooyo iga fogow maliyan zaman dheer iga tag sidaabuu u jawaabay qaala wuxuu yidhi markaa nabiyullaahi ibraahim salaamun ammaan ayaa minii aniga xaggayga ka ahaaday ayaa calayka adiga korkaaga ahaanayo waa ku salaamay yacnii nabaday waayo saastakfiru waan dembi dhaaf dalbi doonaa laka adiga rabbii rabbigay baan dembi dhaaf kuu weydiin doonaa innahu rabbigay kaana wuxuu ahaaday xafiyan mid baari ii ah bi aniga oo ii ixsaan falo ayuu rabbigay ahaaday halkan marka qisadii nabiyullaahi ibraahim ayaa wax ka mida laga taabanaya dood isaga iyo aabihii dhex martay ayaa suuraddan lagu sheegay oo lagu qoray aadna markaas muhiim u ah doodaas oo dhex marayso wiil ay ka muuqato naxariis iyo turid uu aabihii u naxariisanayo u turayo iyo oday isagu markaasi aada ugu fogaaday cabay aalihadaas yacni aada u jeclaaday ilaahay keyrkii waxa la caabudayo oo arrintaasi marka ay gaarsiisay safaaha iyo doqonnimo oo tacbiirka nebiyullaahi ibraahim markaad fiiriso iyo midkuu isagu keenay aada bay u kala fog yihiin marka alla wuxuu leeyahay wadkur sheeg fil kitaabi kitaabka dhexdiisa ku sheeg ibraahiima ibraahim ku xus oo ku sheeg sheeg oo qisadiisu in la laga sheekeeyo ayay mudan tahay oo cibar fara badan baa ku jireen innahu ibraahim kaana wuxuu ahaa sidiiqan mid rumayn badan oo kelimaadka rabbigii awaamirta rabbigiis ayuu rumayn badnaa oo suurat lbaqara waxaan kusoo marnay waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna wuu dhammaystiray kelimaadkii nabiyullaahi ibraahim nebiyan ayuu ahaaday id waqti ka sheekay oo xus marka id waxaa laga bedelayaa ibraahim waana bedelu ishtimaal liana liana liana alaxyaana waqtiyadu tashtamilu yani waxay koobaysaa ama ay yani hareereynaysaa waxyaabaha jusadka ah ama dadka mar hadday marka hareereynaysay koobayso waa laga bedeli karaa marka bedelul ishtimaal ahaan macnaha marka wuxuu noqonayaa wadkur xus id qaala ibraahim wadkur fi lkitaabi ibraahiima kitaabka dhexdiisa ibraahim ku sheeg id waqti kitaabka dhexdiisa ku sheeg qaala uu yidhi ibraahim liabiihi aabbihi uu ku yidhi yaa abati aabow lima maxaybaa tacbudu u caabudaysaa maa shay laa yasmacu aan maqlaynin walaa yubsiru aan arkaynin walaa yuqnii aan taraynin oo aan deeqaynin canka adiga xaggaaga shay-an inaba ha yaraatee waxba aan deeqaynin xaggaaga ka deeqaynin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa inay ceeb tahay wax aan tilmaan lahayn ama yacnii tilmaa tilmaan nololeed aynan ku jirin in la caabudaa inay tahay doqonnimo iyo safaaho maxaa yeelay wuxuu leeyahay maxaad u caabudaysaa waxaan waxba arki karin oon wax maqlaynin oo aan waxna adiga kuu tari karin idan marka wixii sifadaas leh lama caabudo oo allaha dhabta ah ee cibaadadiisu ay dhab tahayna waa alla wax maqlo wax kasta maqlayo wax kastana arkaayo haddaad wax u baahan tahayna baahidaada dabooli karo meeshaa marka waxaa baxay wixiiba aynan suurtagal ka ahayn aragti iyo maqal in la caabudaa waa doqonnimo iyo waxaan meesha ku jirin ee kan wax arkayo ee nool isaga laftiisa haddii sifadaasi daa'im aynan u ahayn isaga laftiisa cibaado ma astaahilo oo bani aadamkii waxba u maqlaa waxna waa arkaa cibaada ma astaahilo sababtoo ah araggii nuqsaanaa gelayso maqalkii nuqsaan baa soo gelayso mar waxaa jirto uunan balahaynba waxaasoo dhan isagana ma astaahilo marka nolosha dhabta ah iyo tilmaamaha wanaagsan ee dhammayska tiran allah aynan marnaba ka zuulaynin baa cibaado astaahilo waxaa noo imaan doonta rabusamaawaati waalardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadatihi hal taclamu lahu samiyan wax ilaahay la mid ah ma helaysaa maya ma ogaan kartidba mana jiraan daa'iman marka qur-aanku doodiisu waxay ku taagan tahay inuu mar walbaa farqiga u dhaxeeyo khaaliq iyo makhluuq inuu aada uga sheekeeyo intaana waxaa dadka loo barayaa waxay tahay cibaadada meeshii ay lahayd meel aan lahayn inaynan aadinin qof dhimanayo oo noloshu aynan joogto ku ahayn qof maanta aan derbigaas gadaashiisa waxba ka arki karin qof araggiisii aafa ku imaanaysa iyo maqalkiisa in la caabudaa gar ma aha dayib midaasuu marka uga bilaabayo wuxuu leeyahay maxaad u caabudaysaa waxaan waxba maqlaynin oo aan waxba arkaynin walaa yuqni aan deeqaynin canka adiga xaggaaga shay-an waxba yaa abati aabow abati marka ya-dii baa la gooyey oo yacni mutakalimka uu isu isugu idaafeyn jiray yaa abii ya-dii baa la jaray beddelkeeda ayaa ta la keenay tacwiid ahaan ayb yaa abati ayay noqotay xarafkan marka yaa abati iyo yaa abata intaba waa loo akriyaa yaa abati aabow inii aniga qad jaa-anii qad xaqiiqo ahe jaa-anii waxaa ii yimid min alcilmi cilmiga xaggiisa xaal uu ka ahaaday maa shay baa ii yimid lam ya-tika adiga aan kuu imaanin yacnii cilmiga xaggiisa waxaa iiga yimid wax adiga aan kuu imaanin oo nubuwadii iyo risaaladii iyo weeyaan ayb fatabicnii isoo raac ahdika ku hanuuniyee siraadan jid kugu toosiyey jidka oo sawiyan toosan laba qof marka ninkii wax yaqaan iyo ninka aan wax aqoonin ninka wax yaqaan in la raaco waay caqliguna waa keenayaa sidaas wadda wadda hadda haddii lagu lagu baxayo ee la rabo in meel la aado ama magaalo la aado qofna uu yaqaano midna uunan aqoonin si loo badbaado marka waqtina loo badbaadiyo kan yaqaan ayaa la dabagalayo la raacaa haddii marka mid aan waxba ogeyn la dabagalo hadba derbi bay dadka soo taabanayaan marka siday hadba marka halkan derbi baa soo xeraya meeshanna nihaaya ku imaanaysa halkanna sidoo kale marka dambe marka dad daalay maslaxadoodiina ka wareeray unbaa soo baxayo dayib ummadda marka dadka waxyaqaano inay hagaan yaa munaasab ay tahay haddii ay hagaan dadaan aqoon iyo cilmi iyo wiraaho nebi aan midna ka haysanin indhahay ka tuurayaan dadka marka yaa aba marka dadku dadka laba un weeyaan dad aqoon lahoo iyagu culamo aho mujtahidiina iyo dad iyagu aan aqoon lahaynoo caamo ah ninka caamigaa badbaadadiisu waxay ku jirtaa in dadka ahlu cilmiga ah uu laasimo oo cilmigooda iyo diinkooda uu ku kalsoon yahay uuna ka arkaayo xalaal meerad iyo cabsi alle uu ka arkaayo leanna allah wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin dadka jaahiliinta iyagu inay wax hogaamiyaan maleh ma leh waana lagu dhumayaa hadday sidaa dhacdo walidaalika nabiyullaahi ibraahim wuxuu leeyahay inii qad jaa-nii min alcilmi maa lam ya-tika war anuu cilmigii waxaa igaga yimid waxaan adiga kuu imaanin ilaahay nebi buu iga dhigay waa la ii waxyoonayaa risaalan hayaa adiga aniga isoo raac ee ninna hadda aabihiis meel xun u kaxayn maayaan shafaqo iyo kalgacaylna waa jiraa ayb yaa abati aabow laa tacbud ha caabudin ashaydaana shaydaan ha caabudin ina shay cibaadada marka meeshaan aayaddu waa waa shirku daaca wey maxaa yeeley daacadu waa cibaado wey walidaalika waxaan soo marnay wa in aطactumuuhum inakum lamushrikuun soo ma ahayn shaydaanku dadka waxbuu ku aqriyaa oo mushrikiintii waatuu ku aqriyey war dadkaani waxa aad waxa ay iyagu qalaanna maxamed wuxuu isagu dilana waa cunayaa wixii ilaahay dilo oo sidiisa u baktiyana yaan la cunin buu dhahayaa markaasuu allah wuxuu leeyahay waxaas haddaad ku raacdaan warkaas laysku tootoosiyey waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum inay idinla doodaan baa marka ay aftahamiin u yihiin haddaad raacdaan wa in adactumuuhum inakum la mushrikuun sharcigii allaad ka bayraysaan mushrikiinaad noqonaysaan marka alam achad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shaydaan shaydaan ha caabudinina ha adeecinina waay macnaha marka shaydaan intuu waddo idiin xariiqo inaad xalaashii iyo xaaraantii iyo idinka masaalixdiina inaad isaga kaga dambaysaan rabbina aada ka tagtaan ha yeelina ayb marka meeshaa marka waa cibaadatu shaydaan waxay tahay bidaacati lahu in isaga la adeeco laga dambeeyo ina shayطaana shaydaan kaana wuxuu ahaaday casiyan caasiyan mid caasiyey mid caasinaya liraxmaani allaha raxmaanka ku caasiyo ayuu ahaaday shaydaanku ayb yaa abati aabow inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yamasaka inuu ku taabto adiga cadaabun cadaab cadaabka oo min araxmaani allaha raxmaanka xaggiisa ka ahaaday inuu ku taabto ayaan ka baqayaa cadaab iyo raxmaan fiiri marka hadalkiisa waxaa ku jirto war allihii naxariista badnaa ee naxariistiisu ay waasaca ahayd inaad adiga naxariis ka wayso ha isku keeni waayo macnaha leanna qofku yacni siyaabaha alla naxariista alle way ka waasac noqotay caradiisa laakiin ninkii meel ka waayo waa nin markaa aada u khasaaray oo khasaaradiina marka ay ku dhammaatay korkiisa waana kuwa marka ilaahay iyagoo gaala ah hor tago qiyaamaha waa kuwa alla yidhi ulaa-ika ya-isuu min raxmatii kuwaasi naxariisteyda way ka quusteen marka allihii raxmadda badnaa adigu inaad naxariis ka weyso ood cadaab ka hesho ha isku sababin fatakuuna markaa aada ahaato waliyan mid la xidhiiro oo weli u ah lishaydaani shaydaan qaala wuxuu yidhi araaqibun yacnii shaydaan mid weli u ah marka aada ahaatood isku meel joogtaano ood shaydaankii allana adduunka markaad joogtana aada uga gargaarto oo aayadda ile suuratu lfurqaan ayaa waxay ahayd wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa gaalku rabbigiis waa ka hiiliyey shaydaanuu u hiiliyey oo garab siiyey ilaahay baa u yeedhay shaydaanna waa u yeedhay shaydaanuu ka raacay allihii abuuray ee nicmada ku lahaa ou shaydaan ka raacay wax ka daran marka male foolxumo ka xunna male ayb qaala wuxuu yidhi ibraahim aabihii marka azar araaqibun mid nacaya miyaa anta adiga araaqibun marka waa mubtado waaye iyadoo nakira a marka inay mubtado noqoto waxaa taswiiqiyey hamzada ku jirto oo araaqibun hamzadu waa hamzatu istifhaam marka istifhaamuu cuskaday saasaa marka isagoo mubta nakira a loogu mubtadaystay antana marka waxaa weeyaan faacilun sadda masada alkhabar ila araaqibun waa was waa wasfiye sida siyaabo kalena marka waa u dhigaan oo araaqibunta inay marka ka dhigaan mubtada yacni khabar muqadama antana ay ka dhigaan mubtada mu'ahar laakiin waxaa ka fiican tan oo antada in laga dhigo faacilun sada masada alkhabar maadaama ou wasfi noqday hamzana ou markaa dabcan ou cuskaday qaala wuxuu yidhi araaqibun mid nacayo miyaa anta adigu aad tahay can aalihatii a ilaahyaalkayga xaggooda mid nacaya miyaa tahay yaa ibraahiimu ibraahiimow yani isaguna yaa abatibuu lahaa ninkanna marka wuxuu leeya yaa ibraahiimu ayb isagii marka yaa bunaya iyo ma dhahaya lain lam tantahi lawallaahi yo in lam tantahi haddii aadan ka joogin can alragbati can aalihatii nacaybka aada ilaahyadeeda nacaysid la arjumanaka dhagax kugu dile oo kugu dile wahjurnii iga tag maliyan zaman dheerna iga tagoo faraha iga qaado iga tag ayb marka lain lam tantahi la arjumanaka dhagax ayaan kugu dilayaa waayo ama waa ku dilayaa un inay iska tahay labadaba yacni waa la tilmaamaa meeshaa marka waxaad dareemaysaa mushrikiinta sida loo cabsiiyey aalihadooda waa cabeen qalbigoodaa cabay wax kale kama daadegayaan maxabadaas lafteeda ay sidaa ugu qabaan ilaahyadooda shirki ah marka wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubillaahi baan soo marnay maxabada marka waa in la fahmaa cibaadaadkay ka mid tahay nimankan marka jacaylkii ay asnaamta u qabeen u qabeen u qabeen baa aada uga batay kii alle ay u qabeen markaasu wuxuu u wax wuxuu wax u dilayaa ee uu wax u qaribayaa u qaylinayaa jacaylkaa ka keenaya waxaasoo dhan ayb waa in marka maxabada aada loo ilaaliyaa oo allah subxaanahu watacaala maxabada cibaadada in alla lagu koobo midaan iska dabiicigaa lagama hadlayo midda cibaadada ah in alla lagu koobo haddaad alla ku koobto ood ilaahay jeclaato jirkaagu cibaadaadka waa u degdega ayb wahjurnii iga tag oo iga hijro maliyan zaman dheer iga tag qaala wuxuu yidhi meeshaa markay marayso nabiyullaahi ibraahim wuxuu yidhi salaamun amaanun nabadgelyo minii aniga xaggayga ka ahaatay ayaa calayka adiga dushaada ahaanayso salaamtan marka mufasiriin badan waxay leeyihin waa salaamu mutaaraka maahan hadda salaamtii oo ducada ahayd oo assalaamu calaykum ti ahayd ma ahane waa salaamu mutaaraka marku arkay yacni jahligiisa iyo sida uu u dhiiran yahay aabihii ayuu marka wuxuu yidhi haddaba nabaday waay waa midii marka fi suurati alqasas allah subxaanahu watacaala uu yihi waidaa samicuu lahu acraduu canhu waqaaluu lanaa acmaaluna walakum amaal walakum acmaalukum innagana marka shaqadeenaan leenahay idinkana shaqadiina salaamun calaykum laa nabtagi ljaahiliin dadka jaahiliinta doondoonan mayne nabadgelyo saasay ka dhigan tahay bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin salaamun calayka waa duco wowna ku bilaabay aabihii marka taas marka gaalka de salaan ma lagu bilaabi karaa wax yar oo ahlucilmiga ka mid a iyagu waxay leeyihiin haddii markaas wax laga rabo ama ixsaan looga dhigaayo dhib ma laha laakiin xadiidka nebigu wuxuu leeyahay laa tabda-uuhum bisalaam salaamta ha ku bilaabinina sababtoo ah salaamta bila bilaabitaankeeda nooc maamuus ahaa ku jiro ahelna uma aha maamuus gaal adoo labadaas qowl baa aayadda lagu fasiraa kan horaana xoog badan salaamu mutaaraka inay tahay sa-astaqfiru waan dembi dhaaf dalbi doonaa laka adiga waa ballanqaadkii uu sameeyey adaan kuu dembi dhaaf dalbayaa rabbi rabbigay baan dembi dhaaf kaaga dalbayaa un kuu weydiinayaa innahu rabbigay isagu kaana wuxuu ahaaday xafiyan mid yacni naxariis badan oo baari ah baarinimo badan bi aniga ii baarinimo badan ayuu ahaaday marka ballanqaad buu u sameeyey waa intuunan ogaanin xaalkiisa iyo qaabdarrada kale suuratu tawban kusoo marnay wamaa kaana istikfaaru ibraahima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falama tabayana lahu anahu caduwu lilahi tabara'a minhu ina ibraahima la awaahun xaliim markay u caddaatay bis waa ka beri noqday wa actazilukum waa idinka fogaanayaa buu yidhi waan idinka dheeraanayaa aniga haddaan ibraahim ahay idinka iyo wamaa waxaa tadcuuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa aada caabudaysaan wa adcuu waxaan caabudayaa rabbii ka aniga i abuuray casaa waxaa dhab ah allaa akuuna inaanan ahaanaynin shaqiyan mid dhur darsaday biducaa'i rabbii bisababi ducaa'i rabbii rabbigay cibaadadiisa aan caabudaya darteed waxaa dhab ah inaanan ku khasaaraynin mid khasaaray oo markaa yacni khasaaraya inaanan noqonaynin falamaa markii ictasalahum uu ka dheeraaday ibraahim iyaga iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadiisa wahabnaa lahu waxaanu u hibaynay isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub wa kullan mid kastaana wajacalnaa wa kullan mid kastaana jacalnaa waxaanu ka dhignay nebiyan nebi ayaanu ka yeelnay wawahabnaa waxaanu u hibaynay lahum iyagu min raxmatinaa naxariisteenna ayaanu naxariis uga hibaynay oon ka siinay naxariisteenni xaggeeda ayaanu naxariis ka siinay oon oon uga hibaynay wajacalnaa lahum waxaanan u yeelnay iyaga ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub lisaana sidqin run ammaanteed run ammaanteed iyo warkeed ayaanu u yeelnay dadka dhexdooda aanu u gelinay taas oo caliyan sarreyso ibra nabiyullaahi ibraahim iyo aabiyada marka way kala tageen nabiyullaahi ibraahim uu soo hijrooday wuxuu usoo hijrooday dhankaa iyo shaam meesha uu kasoo tegayna waa ciraaq dhulkan ciraaq ee weliba dhankan shaam xigto ee bilaadi kancaan la yidhaahdo ayuu kasoo tegay dhulkaa shaam iyo halkaas bayt almaqdis iyo ayuu imanayaa ayb meeshaasaa marka uu rabbigii ku caabudayaa waa kii yihi marka waqaala inii daahibun ilaa rabbii sayahdiin ayb iyo faamana lahu luut waqaala inii muhaajirun ilaa rabbii waa marka inuu hijroonayuu sheegay hijradaana marka nabiyullaahi ibraahim de wax hijroodo isagaa ugu horreeyey oo mee dhulkii uu ku dhashay uga tegay diin darteed iyo ilaahay cibaadadiisa darteed qofkuna hadda meeshii uunan diinka ku haysan karin oo uu diinkiisa uga cabsado dhibaato iyo guulguul iyo rafaad inuu intuu ka guuro meel markaa diinkiisa uu ku haysan karo uu tago yaa marka yacnii meeshaa laga jideeyey dee nabigeennana hijradu wuxuu tilmaamay weligeed inaynan dhammaanaynin ilaa qiyaami saaca laga gaaro ilaa calaamaatu saaca laga arko hijradu waa taagan tahay markaa wuxuu yidhi wa actasilukum waan idinka fogaanayaa waa idinka dheeraanayaa aniga idinka iyo wamaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa idinka iyo aalihadiinaba waa idinka fogaanayaa dadkaasi hadda waxaa weeyaan waxay caabudayeen ilaahay keyrkiisa qur-aankii baa tilmaamaya nacam laakiinse hadduu qofku iska dhaadhiciyo iyaga dadkii muslimiinta ee tawxiidkii yaqaanay ee wax yacni muslimiinta ah ee tawxiidkii haystay haddii uu isagu gaalo u yaqaano dabadeedna marka uu ka dhaliyo in laga hijroodo iyaga oo uu markaa yacni uu yidhaahdo waa hijroonayaa nebi ibraahim baan kaga dayanayaa wa actasilukum wamaa tadcuuna min duuni illaahi ayaayaa ilaahay yidhina ou dhahayo waa marka sifo qaldan waayo qur-aankii uu si qaldan u tarjumayo weeyaan maxaa yeelay isagu meelaha uu ka hijroonayaa waa meelaha ashhadu an laa ilaaha ila allah aadaanku ka baxayo ka cararayo muslimkii masaajidka yaa ku qasbana markay soo gelayaan masaajidka cid ku qasbaysa miyaa jirto mu-adinku inuu shahaadateynkaas la imaado ku dhawaaqa yaa ku qasbana dadkiioo marka masaajidii usii socdo waxaa jira dad kasii socdo iyaga masaajidda oo masaajidana macaabid u yaqaano meesha dadka ku jirana gaalo mushrikiina u yaqaanaan markaana marka dhahaya annagu ictisaalaan ku jirnaa iyo yacni tawxiidkeennaan la fogaanay fil xaqiiqana waxaana lama fogaanaan maxaa yeelay hadday wax la fogaanayaan meelay aas-aasa lahayn intay ummadda dhanba ka dhex baxaan sidoodaba ummaddani ayb waxyaabo badanna marka maynan la imaadeen oo kuma aynan dhaceen ayb marka alla wuxuu leeyahay waactai nabiyullaahi ibraahim isagoo ka hadlaya wa actasilukum nabiyullaahi ibraahim wuxuu yihi waan idinka fogaanayaa idinka iyo wamaa waxa tadcuuna aada caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa wa adcuu rabbii rabbigay baan caabudayaa rabbigay keligii baan caabudayaa ayb casaa mud waxaa dhab ah oo xaqiiq ah allaa akuuna inaanan ahaanaynin biducaa'i rabbii rabbigay caabudidda aan caabudaya darteed waa masder marka mafcuulkiisii loo idaafeeyey rabbigay caabudidda aan caabudaya darteed waxaa dhab ah inaanan ku ahaanaynin shaqiyan mid nasiib darsaday oo dhur darsaday inaanan ku noqonaynin markaa qofka meeshii uu ciriiri ku galo inuu ka tago meel ilaahay ku caabudo marka uu doonto ilaahay marka khayr iyo dad wanaagsan iyo ayuu ka bixinayaa iyo barako iyo khayr ayuu siinayaa falama ta falama ctazalahum falamaa markii ictazalahum uu ka fogaaday uu ka dheeraaday iyaga iyo iyaga iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadiisa wahabnaa lahu waxaanu u hibeynay isxaaqa isxaaq baan u hibeynay iyo wa yacquuba iyo yacquub wa kullan dhammaan mid kastaana jacalnaa waxaanu ka dhignay nebiya nebi ayaanu ka yeelnay isxaaq iyo yacquub mid kastaa nebi baan ka yeelnay ismaaciil isaga qisadiis way imaan doontaa ayb ummadda muslimiinta mundu intii yacni rasuulku markuu dhintay ka gadaalay khulafaa uraashidiintii kadib khulafadii kale ee muslimiinta yacni intii islaam muslimiintu taariikhdooda haddaad ama ka akriso albidaaya wanihaaya ama aada kaamilka ibnul athiir iyo aada wax akriso waxaad dareemaysaa ummad lagama heli jirin mana ku jirin dad ummaddaas muslimiinta magaalooyinkaas waaweyn waxa degan waa kufaar waa in laga hijroodo gees looga baxo dhahayaal lama soo marin xataa a'imatu tawxiid oo diinkii faafiyey ku dadaalay qadaayaadka tawxiidka aada u caddeeyey sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo culimmada dhammaantood wax ummadda ha laga dhex baxo yidhi waa gaalo ummaddan sababtoo ah qaladaadkaasay ku jiraan kaasay ku jiraan maadaama ay qaladaadkan ku jiraan bara-a ha laga qaato oo gaalnimada dusha ha laga saaray iyadoon meel loo dayin ma jirto hadday taariikhda ku jirtana ninkii yaqaano waa sheegi karaa dhib ma laha ayb yacni ummaddani marka waa jaahiliyo dhammaanteed wax u qaatay khawaarijha ka jirto de khawaarijtuna ummadda ijmaacoodu wax saameynay ku yeelanayaan ma leh nacam iyagaa saxaabada intay ka tageen bay waxay dhihi jireen cali iyo marka ay iyo iyo mucaawiya dagaalkoodii markii laga heshiinayay ayay intay gees u baxeen meel isku aruursadeen ayay saxaabadu iyagoo la dagaalamayo waxay dhihi jireen warkaalaya noo soo hijrooda annaga xaggeenna cabdullaahi bnu abi awfa saxaabigaa wiil ou dhalay ayaa ka mid ahaa dadkaas marka khawaarijta ku jiray ee dhihi jiray dadkaas dadka gaalaysiiyo ee dhihi jiray wuxuu dhihi jiray aabihii buu ku yidhi noo soo hijiro kaalay oo haajir ilayna innaga noo soo hijiro xaggeenna markaasu wuxuu dhihi jiray hijro tii nebiga kadiba halgankii nebiga aan la gal aan aan yacnii maciisa iyo safkiisa aan noqonnay oon la galnay ka gadaale miyaan meel kaloon u hijroonayna miyaa jirtana isagoo aada ula yaaban qofku haddii caqligi yacni cilmiguna ku yaraado fahamkuna ku yaraado tajrubada iyo khibraduna ay ku yaraato ee saxaabada ninkii tuhmay ee mujtamac gaala ah waay ka aaminay ee dad hadda jooga miyuu u daahayaa marka nacam waxyaabahaas marka qofka in cuquushooda ummadda lagu qaldana maaha ee hadal fiican wax inta loo ekaysiiyo hadal fiican dadka in markaa lagu qaldo ama lagu sirana maaha ee cawaamayna u badan yihiin dadka noocaas oo kale ah dad hadda cilmi raacasho iyo wax yacni diin barasho iyo ummaddu yacni dadkii ahlu cilmiga ahaa wax kaga ji ku jir ku dhex jiraa ma leh sida kuwaas horeba hal qof oo saxaabi ah ounan uga mid ahayn iyaga meel saxaabi laga waayey khayr ma jiri karaa marka iyadoo saxaabadu ay nooshahay suuragal ma aha meel qof culummo ahoo diin yaqaan laga dhex waayey ee tawxiid iyo khayraa ka jira suuragal ma noqon karto ayb waa dad marka cawaamo un isku tegay oo ama dana adduunyo ay markaa yacni midaynayso amase ay markaa iyagu ahdaaf kale iyo waxyaabo kale leh waayo ayb marka qofku baraa-adan marka la sheegayo iyo ictisaalkan nabiyullaahi ibraahim dad xujadii intuu ku oogay kufrigooduna uu cad yahay bannaanka uu yaallo ayuu ka tegay kana hijrooday aduu ummad marka ayagoo muslimiina aada aragtood ugu timid oo diinkii adiga kaaga aqoon badan baad leedahay bara-aan ka qaadanayaa haddii bara-adii lagu sii su-aalana waxaa laga yaabaa inaad leedahay cajaladaan u laabanayaa iyo wadaad wax duubay iyo aan dhegaysana ii kaadi ayb marka waa takfiir iyo gaalaysiin la beegayo waayo calaa yacni bigayri asaasin ayb wa kullan mid kastaa jacalnaa waxaanu ka dhignay oon ka yeelnay nebiya nebi ayaanu ka yeelnay isxaaq iyo yacquub wawahabnaa lahum waxaanu u hibeynay iyaga min raxmatinaa naxariisteenna xaggeedaanu uga hibeynay naxariis waanu u naxariisanay wajacalnaa lahum waxaanan u yeelnay iyaga lisaana sidqin run ammaanteed ayaanu u yeelnay yacni lisaana sidqin hanaa'a sidqin waay ammaan run ah oo dhab ah ayaanu iyaga u yeelnay carabtu waxay dhahaan jaa-anii lisaanu fulaan hebel carabkiisii baa ii yimid ay hanaa'uhu waxaa waaye marka ammaantiisa ayaa ii timid ow damuhu ama ceebeyntiisa marka jaa-anii lisaanu fulaan lisaanku marka wax ammaan iyo cay labadaba waa noqdaa hadda maadaama la yidhi wajacalnaa lahum lisaana sidqin la yidhi oo haddana caliyan lagu sii sifeeyey ammaan inay tahay ayaad fahmaysaa sababtuna waxay tahay nabiyullaahi ibraahim ummadaha oo dhan ayaa sheegto yahuuddu anagoo naga mid aha bay leeyihiin nasaaradu anagoo naga mid yahay bay dhahayaan marka ammaan baa dadkii carabkooda loo geliyey xaqiiqdu marka ibraahim wuxuu ahaana suuratu aali cimraan ayaan kusoo marnay maa kaana ibraahimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan musliman wasfi marka waxaa lagu sheegay oo aan yacni wasfi kooxeed aan ahayn xaniif ayuu ahaayo wuxuu ka iishay qallooca iyo shirkiga towxiidka u iishay mid ilaahay u hoggaansamayna waa ahaa ninkii marka tilmaantaa laga helo ayaa nabiyullahi ibraahim raacay dadkana waxaa ugu dhowaa nabigeena sal lla l slama ina wla annaasi biibraahiima laladiina اtabacuuhu wahada اlnabiyu ayb ayuu alla yihi subxaanahu wa tacaala iyo waladiina aamanuu iyo mu'miniinta wajacalnaa lahum waxaanan u yeelnay lisaana sidqin run ammaanteed ayaan u yeelnay ammaantaas oo caliyan sarrayso wadkur fi lkitaabi muusa inahu kana mukhlasan wa kana rasuula nabiya wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ku sheeg muusa nabiyullaahi muuse ku sheeg inahu muusa kaana wuxuu ahaa mukhlasan mid la xusho ayuu ahaa oo ilaahay risaaladiisa loo xusho ayuu ahaa ayb wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul rasuulka oo nebiya nebi ah buu ahaa rasuul nebi ah buu ahaa wanaadeynaa wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul ayuu ahaa nebiya nebi ayuu ahaa wanaadeynaa waanu u dhawaaqnay hu muusaan u dhawaaqnay min jaanibi tuuri buurtii dhinaceedii ayaanu uga dhawaaqnay al aymani jaanibkii alay al aymani midigeeyey wa qarabnaa waan dhaweynay hu muuse ayaanu soo dhaweynay najiyan xaal aan la faqayno wa wahabnaa lahu waxaanu u hibeynay isaga min raxmatinaa min ajli raxmatinaa naxariisteenna darteed ama min raxmatinaa naxariisteennii wax ka mida ayaanu siinay oo ugu hibeynay ayb akhaahu walaalkii ayaanu u hibeynay oon siinay haaruuna haaruun ayaan siinay nebiyan xaal uu yahay nebi ayb halkana qisadii nabiyullaahi muusa baa si kooban looga hadlayaa alla wuxuu leeyahy wadkur xusfi lkitaabi kitaabka dhexdiisa muusa muuse ku sheeg innahu muuse kaana wuxuu ahaa mukhlasanna waa la akriyey mukhlisanna waa la akriyey mukhlasan marka la yidhaha mid la xusho oo dadka laga dhex xusho ayuu ahaa oo ilaahay baa dadkii ka dhex xushayoo wuxuu uga dhex xushay marka risaaladiisa qaala yaa muusaa ini istafaytuka cala annaasi birisaalati wa bikalaamii fakhud maa aataytuka wakun min ashaakiriin ayuu alla yidhi mukhlisan marka la yidhaahdana innahu isagu kaana wuxuu ahaaday mukhlisan mid rabbigii daacad u ah oo cibaadada rabbigiis aan cid kale waxba ugu daraynin ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi muusa rasuulan rasuul rasuul nebiyan ayuu ahaa nebi rasuul nebi ah buu ahaa wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay niduhu marka waxa weeyaan laba waxba waa keenayaa waxa awalan isku tiiriyey niduhu waa alle annagaa u dhawaaqnay buu yidhi waa u dhawaaqnay macnaheeda marka nabiyullaahi muusa waa maqlay hadalkii alla wou maqlay subxaanahu wa tacaala ilaa haddii aan la maqlaynin dhawaaqu muxuu macnoo keenayaa midda labaadoo kale waxa ay tahay niduhu waxau keensanayaa sawt sawt ayuu keensanaya iyadoo xataa aan la dhihin bisawtina loogu dhawaaqay in la dhahmaba loo baahnaba bimujaradi nidaa sawt buu keenayaa alimaamu lbukhaarina khalqu afcaali lcibaadka ilaahay subxaanahu watacaala sawt inuu leeyahay buu u sugay laakiin wuxuu yidhi sawtka makhluuqa ma shabaho ilaahay sawtkiisa inuunan shabahayninna waxaa ku tusayo qiyaamaha marka la tago ilaa wuxuu leeyahay xadiidka yunaadii bisawtin ilaahay waa dhawaaqayaa cod buu ku dhawaaqayaa yasmacuhu man qaruba waman bacuda cod uu maqlayo qofka dhow iyo kan dheer adiga codkaaga qof dhow iyo qof dheer isku si ma u gaarsii kartaa abadan makarofoonno waaweyn haddii la sameeyo mar walboo lasii sikado codku waa sii yaraana haddii la fogaadana maba la maqlaayo ilaahay codkiisu laakiin sawtkiisu kan dhow iyo kan dheer isku sibay u maqlayaan taasaaba ku tusayso in ilaahay wax lamida uunan jirin ayb marka in la inkira maaha iyadoo la dhahayo ilaahay baa sawt haddii lagu sheego makhluuqo u ekaanayaa in la dhahaa waa qalad see ugu ekaanaa makhluuq sawtka alleh waaba ka duwan yahay sawtka makhluuqeh ayb wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay nabiy llaahi muusa min jaanibi tuuri buurta dhinaceedii baanu uga dhawaaqnay jaanibkii day-al aymani midigeeyey buurtu iyadu midig ma laha iyo bidix macnuhu waxay tahay muuse buurta yacni muuse midigtiisa dhanka ka jirto ayaa waxaa laga dhigay markaa dhinacii midig inay tahay ayb hadda marka al aymani dabcan jaanibkay ka sifaysaan ayay sifo u tahay laakiin jaanibku buurtu iyadu wax midig iyo bidix lagu tilmaamo maahane waa hadba adiga meesha aad ka jirto marka nabiyullaahi muusa dhankiisa midig dhinaca buurta ah oo dhankiisa midig xigo weeyaan marka waxaa loo jeedo meeshaas baan uga dhawaaqnay wa qarabnaahu waanan soo dhaweynay najiyan inagoo la faqayno xaal aan nahay munaaji munaajiyan xaal aan ahay mid la faqayo ama kuwa la faqayo aan nahay meeshan marka imaamu lbukhaari wuxuu yidhi khalqu afcaali lcibaadka wa qaala bnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yidhi lamaa kallama allahu muusaa alla markuu muuse la hadlay kaana nidaau fi samaa dhawaaqa samada ayuu ahaaday dhexdeeda wa kaana allahu fi samaai allana koruu jiro meeshaas marka maxaa hadalkan imaamu lbukhaari iyo ibnu cabaas iyo maxay u keenayaan qof baa markaa aayaddan dad baaba waxay u deliishadaan mar haddii ilaahay nabiyullaahi muusa uu kula hadlay dhuuru saynaa ilaahayna uu yidhi waqarabnaahu waa soo dhaweynay ee ilaahay baa marka duurusiinaa joogay bay ka ayay u fahmayaan iyaga ee ilaahayna marka koru jiraa mar walba ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeyaa ee dhulka ilaahay dhulka ma joogo buuraha ma joogo cilmigiisaa joogo meel kasta laakiin isagu koru jiraa alle makhluuqaadkan oo dhanba waa ka sarreeyaa allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu leeyahay imaamu lbukhaari ibnu cabaas wuxuu leey wuxuu yidhi markuu alla muuse u dhawaaqayo kor unbuu jiray alle ee muuse nabiyullaahi muusa sawtka allow meeshaas ayuu uga maqlay macnaha ayaddu sidaas waqarabnaahu marka dhowda ninka qofka diin cusub wata marka waa qofkii aan saxaabada wax ka keeni karin aa diin cusub wato oo maanta dhan ku dul wareegayo fakruraazi iyo yacni imaamulxaramayn iyo ninka ku dul wareegayo maanta oo dhan ayaa wax cusub wato sababtoo ah ibnu cabaas kulli waa ka horreeyey intaas nacam imaamulbukhaarina waa ka horreeyey kulli intaas nacam ee khalqu afcaali lcibaadkaana hadalkaas marka uu ku sheegay imaamulbukhaari ibnu cabaasna uu uga wariyey isagoo tilmaamaya aayadda iyo inaynan isdiidaynin culuwiga alleh ilaahay isagoo sarreeyo dhow yahay haddana bani aadam maa looga qiyaasanayaa alle maya wawahabnaa lahu waxaanu u hibeynay isaga nabiyullaahi muusa min raxmatinaa naxariisteenna darteed akhaahu baan u hibeynay walaalkiis baan siinay haaruuna ahaa ama haaruuna ayaan u hibeynay bedel ka dhig haddaad doonta labada waa iska suuragal nebiyan ayb xaal uu yahay nebi isago ah leanna de nebiyada nubuwada haaruun ilaahay waxaa ka baryey oo nebinimada u baryey haaruun muuse suuratu taaha ayaan ugu tegaynaa wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhishdud bihi asrii waashrikhu fii amrii kay nusabixaka kahiira wanadkuraka kahiira inaka kunta bina basiira qaala qad uutiita su'laka yaa muusaa baa la yidhi marka walaalkii marka haaruun buu nebinimo u dalbay ilaahay uga bariyey in risaalada uu la qabto waa u yeelay alle waa loogu gallad sheegana marka naca waxweyn buu markaa yacni nabiyullaahi muusaa walaalkii uu markaa u su-aalay rabbi subxaanahu wa tacaala ayb iyadoo faahfaahsanna suuratu daaha ayay noogu imaan doontaa wadkur fi lkitaabi ismaaciila wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ismaaciila ismaaciil ku xus oo ku sheeg inahu ismaaciil kaana wuxuu ahaaday saadiqa alwacdi ballanta mid ku run sheego ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul buu ahaa nebiya nebi ayuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil ya'muru inuu amrayo ahlahu ehelkiisa bisalaati salaada ayuu amraayey wazakaati zakada ayuu farayey wa kaana wuxuu ahaa cinda rabbihi rabbigii agtiisa mardiyan mid laga raali yahay camalkiisa ayb nabiyullaahi ismaaciilna gooni baa loo sheego nabiyullaahi ibraahim baana dhalay isaga dabcan marka alla wuxuu leey wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa ismaaciila ismaaciil ku sheeg inahu ismaaciil kaana wuxuu ahaaday saadiqa alwacdi mid ballanka ku run sheego marka ballanta oo laga run sheego waa laysku ammaanay ilaahayna ballanta u qaado run ayuu ugu sheegayey dadka to u qaadana run marka waa lagu ammaanay ballamaha uu ilaahay layacni u fuliyey ee uu runta ugu sheegay waxaa ka mid ahayd markuu aabihii yidhi anuu ku gowracayaan ku riyooday ru'yat lambiyaa-ina dabcan da waa waxyi manaamkii iyo riyadii baa laga amray nabiyullaahi ibraahim inuu gowraco wiilkiisa markuu u sheegay waa ogolaaday suuratu saafaat falamaa balaqa macahu sacya qaala yaa bunaya inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada taraa qaala yaa abat ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin falamaa aslama watallahu liljabiin ilaa aakhiri ilaaya waa ballaan marka uu ku run sheegay rabbigiina uu run ugu sheegay wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul ayuu ahaa nebiya nebi ah wa kaana wuxuu ahaa ya'muru inuu amrayo ahlahu ehelkiisa bisalaati salaada iyo wazakaati iyo zakada halkana ammaanta kale waxaa lagu ammaanayaa qoyskiisa inuu daacada rabbi iyo cibaadada rabbi buu fari jiray ilmaha markaa maal soo shaqeey iyo orodoo bax xoolihii waa isdhimeen iyo keliya un in la yidhaahdo lacag un laga sugo bis un dheef kale iyo wax kaleba aan la aqoonin wax fiican maaha waxaa lagu ammaanayaa marka waxay tahay salaad inay tukadaan oo isdahiraan oo zakadii khalqiga ay ixsaan u falaan iyo waxyaabahaas buu amri jiray ee dadku hadday rabbigood gartaan iyagaaba adiga ku garanayo adigana ayb qof rabbigii garanayo xaqa rabbigiis gudanayo oo aan waalidkiisa xaqiis gudanaynin ma leh laakiin cagsiga waxaa dhacda intaad ku dadaasho ku dadaasho si aada istiraahdo adiga xaqaagii ha gutaan kii alle markaad dayacda kaagana waa la dayacayaa marka markaasay ilmuhu dhammaantood waxay iska noqonayaan wax aan la karayninba dhib badan mid lagu dheefsadaa laga weynayaa marka walciyaadu billah wa kaana wuxuu ahaa rasuulan rasuul nabiya wa kaana wuxuu ahaa ya'muru ahlahu ehelkiisa inuu amrayo bisalaati salaada wazakaati iyo zakadii wa kaana wuxuu ahaa cinda rabbihi rabbigii agtiisa mardiyan mid raalli laga yahay oo camalkiisii baa raalli laga yahay isagii baa raalli laga yahay wadkur fi lkitaabi idriisa inahu kana sidiiqa nabiya wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa idriisa idriis ku sheeg innahu idriis kaana wuxuu ahaa sidiiqan mid run badan rumayn badan nebiyan nebi ah buu ahaa nebiyullaahi idriis wa rafacnaa waanu kor yeelnay hu isaga makaanan meel ayaanu ku kor yeelnay fii makaanin makaanka oo caliyan sarreeyo makaankaana marka dee nebigu samada afaraad ayuu ku arkay markii la dheelmiyey nabiyullaahi idriis calayhi salaatu wasalaam wacalaa nabiyina afdal salaatu watasliim ayb wadkur sheeg fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa idriisa idriis ku sheeg inahu idriis kaana wuxuu ahaa sidiiqan mid rumayn badan nebiyan oo nebi ah warafacnaahu waanu kor yeelnay isaga idriis ah makaanan baanu kor ku kor yeelnay makaan makaanka oo caliyan sarreeyo marka makaanan daraf ahaan bay u nasbisan tahay fii baa lagu qadari karaa warafacnaahu makaanan ay fii makaanin ayb makaanka oo caliyan sarreeyo ambiyadaa marka ilaahay muxuu noogu tilmaamay in lagu daydo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ancama allaahu alla uu nicmeeyey calayhim iyaga korkooda min annabiyiina ah ambiyada xaal ay yihiin nebiyaalka xaal ay yihiin kuwaasi min duriyati aadama aadam duriyadiisii xaal ay ka mid yihiin wa minman xaal ay ka mid yihiin xamalnaa aan qaadnay maca nuuxin nuux la jirkiisa aanu doonidii ku qaadnay oon badbaadinay iyo wa min duriyati ibraahiima ibraahim duriyadiisa yacni xaal ay ka mid yihiin wa israa-iila iyo israa-iil duriyadiisii waa yacquub wa minman xaal ay ka mid yihiin hadaynaa aan hanuuninay wajtabaynaa aan doorannay idaa haddii tutlaa la akhrinayo calayhim iyaga korkooda aayaatu raxmaani allaha raxmaanka aayadihiisa kharuu way hoobanayaan waa dhacayaan sujadan saajidiina iyagoo sujuudayo wa bukiyan baakiina iyagoo oynayo ambiyadii marka xaalkoodiibu alla ka warramayaayo wuxuu leeyahay ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ancama allaahu alla uu u nicmeeyey ulaa-ika waa mubtada aladiinana waa khabarkii ancama allaahudaasna marka waa jumladii silatulmawsuulka oo laa maxala laha min alicraab ahay ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhim korkooda min annabiyiina nebiyaalkii xaal ay yihiin mintu marka hore bayaaniye inay tahay loo badan yahay min annabiyiina ah ambiyadii ilaahay xaal ay yihiin kuwaasi ayb alladiinadii baa la bayaaninayaa min annabiyiina xaal ay yihiin min duriyati aadamana minta ku jirtaa tabciidiya min duriyati aadama aadam duriyadiisii ay ka mid yihiin xaal ay ka mid yihiin ayb wa minman ay ka mid yihiin xamalnaa aan qaadnay maca nuuxin nuux maciisa kuwii aan yacni doonida ku qaadnay ay yihiin ama ay ka mid yihiin wa min duriyati ibraahiima ibraahim duriyadiisii xaal ay ka mid yihiin ilaa isxaaq iyo yacquub iyo ismaaciil isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub waa min duriyati aadam min duriyati ibraahim gaar ahaan aadam dabcan duriyadiisa kulli way wada yihiin ayb wa sraa-iila wa min duriyati israa-iila yacquub duriyadiisii xaalay ka mid yihiin kuwaasi wa minman ay yihiin hadaynaa aan hanuuninay wajtabaynaa aan doorannay idaa haddii tutlaa la akrinayo idaa tutlaa marka laba icraab icraab baa ku bannaan musta'nafa in laga dhigo hadda sida aan ku wadnana saas waayo ama in la ulaa-ikada khabar looga dhigo ayb aladiina ancama allaahuna see la yeelaa sifaa laga dhigaa ulaa-ika kuwaadaas kuwaadaas oo aladiina kuwii ah ancama allaahu calayhim marka la wado marka idaa tutlaa khabar baa looga dhigaa hadhow marka istinaafka aan iskaga wadno isagaa sahlan idaa haddii tutlaa aan la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatu raxmaani allaha raxmaanka aayadihiisa kharuu way dhacayaan sujadan saajidiina xaal ay yihiin iyaga oo sujuudayo wa bukiyan baakiina xaal ay yihiin iyagoo oynayo oo ilaahay yacnii ta aayaadkiisa ku khushuuceen markaa ilmeynayo waa in marka ambiyadaa lagu daydo oo loo noqdo bedel fiican ayb laakiin yaa bedelay ambiyada marka duriyadoodii iyo dadkaa wan wanaagsanaa dadkii gadaal ka yimid siday noqdeen fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata waاtabacuu shahawaati fasawfa yalqowna hayaa fakhalafa waxaa dhaxlay iyaga oo bedelay min bacdihim gadaashooda waxaa dib maray oo yimid khalfun kuwa xunxun kuwaas oo adaacuu dayacay asalaata salaadii dayacay watabacuu raacay ashahawaati waxyaabaha nafahoodu ay jecel yihiin raacay fa sawfa mar dambaa yalqowna ay la kulmi doonaan hayan waadi naareed bay la kulmi doonaan kuwaas ayb ilaa man axad maahane taaba noqday waxaa kasoo laabtay wa aamana rumeeyey wa camila sameeyey saalixan camalan camal camalka oo saalixan wanaagsan fa ulaa-ika kuwaadaas yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannadii bay gelayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo shay-an shayna laga dulmin maayo iyaga jannaati cadnin negida jannadeeday gelayaan allatii jannadaas jannaadkaas oo wacada araxmaanu alla owya allatii taas oo wacada araxmaanu allaha raxmaanka ou yaboohay cibaadahu addoommadiisa ou u yaboohay bilgeybi xaal ay qeyb uga sugan tahay oynan arkaynin ayb inahu ama iyaga ay multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin bilgeybi maqnaansho ay iyaga ma arkayaan jannadii inahu alle kaana wuxuu ahaaday wacduhu ballanqaadkiisu ma'tiyan mid loo imaanayo oon laga baaqo karin laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha jannaadka dhexdooda lagwan hadal meelka dhaca iyo laqwi ma maqlayaan jannada dhexdeeda ku maqli maayaan ilaa salaaman laakin yasmacuuna waxay maqlayaan salaaman salaam unbay maqlayaan walahum waxay leeyihiin fiiha jannada dhexdeeda risquhum risqigooda ayay ayay leeyihiin bukratan aroortii iyo wacashiyan galabkiiba tilka taadaasi aljannatu ee jannada ah allatii tii waaye nuurisu aan dhaxal siinayno min cibaadinaa addoommadeenna xaal uu ka mid yahay man aan dhaxal siinayno axad kaana ahaaday huwa isaguba taqiyan mid ilaahay ka cabsado marka alla wuxuu leeyahy fakhalafa min bacdihim fakhalafa waxaa dib maray oo gadaashoodii yimid min bacdihim iyaga gadaashoodii waxaa adduunkii yimid meelihii ay dadka akhyaarta joogi jireen waxaa yimid oo iyaga bedelay khalfun kuwa xunxun marka waxaa la yidhaha khalfun marka la reebo waa kuwa xunxun khalafun marka la yidhaahdana dad fiic fiican ayaa laga wadaa mararka qaar inay isbedeshana waa iska dhici kartaa kuwaas oo adaacu salaata salaaddii dayacay laba tafsiir baa ku jirto ibnu mascuud iyo alqaasim ibnu mukhaymira iyo iyagu waxay leeyihiin adaacu salaata salaada dayacay adaacu lmawaaqiita waqtiyaalkii salaada ayay dayaceen walow tarakuuhaa qaasim wuxuu yidhi hadday ka tegi lahaayeen la saaruu bitarkihaa kufaaran salaada ka tegiddeeda gaalayba ku noqon lahaayeenba markaa isaga wuxuu ku tegay adaacu salaata inay tahay waqtigeedii ayay dayacayaan waay macnaha oo mawaaqiitu salaad ma ilaalinayaanoo waqtigay rabaan bay iska tukanayaan tafsiirka kale labaad waxa uu yahay adaacu salaata ay adaacuuhaa way dayaceen salaa salaadii bitarkihaa bay ku dayaceen inay ka tageen waqti keliya maahane maba tukanayaan waaba ka tageen marka salaaddii bay dayaceen bimacnaa way ka tageen waay dayib tarkigaasi hadhow tarku juxuud miyuu noqonayaa mise maya war badan iyo khilaaf badan baa ku jira labadaa tafsiir baa marka dayacaadda ay salaada dayaceen ku jirto in mawaaqiiddii la yidhaah ama wayba ka tageenba kulliyan dayib waxaadna moodaa marka macnaha dambe inuu xoog badan yahay oo inay salaaddii ka tageen salaada marka tegiddeeda de nusuusta qaar badan waxay tilmaamaysaa gaalnimo inay tahay oo beyna arajuli washirki aw ilkufri tarku salaa riwaayo kale beyna arajuli washirki walkufri tarku salaa ee qofka iyo yacni shirkiga iyo gaalnimada iyo qofka waxaa u dhexeeya salaadoo laga tago marka gaalnimadii iyo shirkigii iyo qof waxaa u dhexeeya salaad laga tago bimacnaa hadduu salaadii ka tago waa kufriyey xadiidkaa marka waa dalaaladiisu waa xoog badan tahay cabdullaahi ibnu shaqiiq wuxuu leeyahay shay saxaabada ka tegiddiisu ay kufri u arki jireen ma jirin hayra salaati aan salaada ka ahayn shay ka tegiddiisu ay gaalnimo u arkaayeen ma jirin hayra salaa salaada marka aan ahayn aduu marka macaanidaas iyo waxyaabaha iyo axaadiid kaloo fara badan iyay waxay ka qaateen marka tarkigu inuu kufriya bimujarad yani ama wahsi ha looga tago ama juxuud ha looga tago ee qolo kale oo aimada ka mida iyaguna waxay yidhaahdaan tarkigu marka ay diidaan salaada wujuubkeeda markaa wujuubkeedu ay diidaan weeyaan maahane hadday kasal iyo caajis uga tagaan maahan si kastoo ay noqoto haddii labada qowlba la qabto ilaa man taaba wa aamanada dambe wa aamanada ku jirto meeshaan in kufri uu yaallo waa waa waxa weeyaan waa qariino waxaa laga towbad keenayo kufri inuu yahay ilaa man taaba wa aamanada dambe waa laga fahmi karaa marka salaada waqtigeeday daahiyeen keliya ma aha marka sheekh maxamed ilamin shanqiitina sidaas oo kale ayuu ku rajaxay yani aayadda tafsiirkeeda marka waa in salaada dayacadeeda marka layska ilaaliyo haddaad ka tagto salaadana sideeda da kufri baa nusuusta ay sheegaysaa haddii aad mawaaq awqaadeeda iyo waxa aad ku dheesho oo dayacdana iyada lafteeda marka waciid baa soo arooray aada u daran ayb qofku marka shantaas salaadood meelaha laga adimayo aadaankeeda marku maqlo inuu isku howlo inuu u dadaalo iyada maskaxdana marka iyo qalbigana uu ku hayo ayaa laga rabaa ayb marki iyo ninkii iyada gabayna acmaasha kale min baabi owlaa inuu gebi doono fa sawfa mar dambe ayaa watabacuu watabacuu raaceen ashahawaati shahawaadka raaceen fasawfa mar dambe ayay yalqowna la kulmi doonaan hayan waadi naareed ayay la kulmi doonaan hayigu marka waa waadi naareed khasaarana waa lagu macneeyaa sharna waa lagu macneeyaa ilaa man qof maahane taaba ilaahay usoo laabtay wa aamana rumeeyey wa camila saalixan camal hagaagsan la yimid fa ulaa'ika kuwaadaas yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan walaa yudlamuuna laga dulmin maayo shay-an waxba jannaati cadnin bay gelayaan jannaati cadnin marka waxaa laga bedelayaa yadkhuluuna aljannata ayaa laga bedelaya yudkhaluunana waa la akriyey ayb jannaatu cadnin baa la dhahayaa marka jannaati cadnin bay gelayaan negida janooyinku jannooyinkeeda allatii taas oo wacada raxmaanu allah raxmaanka uu u yaboohay cibaadahu addoomihiisa uu u yaboohay bilgeybi xaal ay qeyb uga sugan tahay iyadoo aynan u jeedin inahu wuxuu ahaaday alleh damiirka alle waa loo celin karaa inahu damiiru shanina waa laga dhigi karaa inahu shaniye kaana wuxuu ahaaday wacduhu alla yaboohiisa ballanqaadkiisa ma'tiyan mid loo yimaado ma'tuuyan bau ahayo waa mafcuul waa zinati ataa oo ismigeeda mafcuul lagu keenay waay marka mid la imaanayo waay marka waxaa kaloo bannaan in laga dhigo mafcuul bimacnaa faacil oo marka ma'tiyan aatiyan in la yidhaha mid imanaya waayaba laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha jannaadka dhexdeeda laqwan hadal meel ka dhac leh ilaa salaaman laakin yasmacuuna waxay maqlayaan salaaman ayay maqlayaan marka ilaadaan istinaa munqaica wa mutasil ma aha lianna salaan iyo laqwi ma wax isleh maaha walahum waxay leeyihiin risquhum risqigooda ayay leeyihiin fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda bukratan aroor iyo wacashiyan galab tilka taadaasi aljannatu ee jannada ah allatii tii waayo nuurisu aan dhaxal siinayna min cibaadinaa addoommadeenna xaal uu ka mid yahay man axad kaana ahaaday huwa isaguba taqiyan mid ilaahay ka cabsado hada akiruhu wallah aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamed